bismillaahi raxmaan raxiim dumar wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsa maanta idin heesana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo maanta isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada maamulkaasi madaxweynihi hore soomaaliya sharif sheekh axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ku baaqay maxabadda joojin la kala dhex dhigay maleeshiyadeed ku dagaalamay deegaanada kasan gobolka shabeellaha dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in lacagihii laga soo celiyey qaar ka mid ah shirkadihii adeega xajka
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka oo maanta kulan ay ugu doodeen arrimaha miisaaniyadda dalka ku yeeshay xarunta filla hargeysa ee magaalada muqdisho faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay duleedka magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika
kooxo xag jir ah oo nuqul ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka ku gubaya caasimada dalka denmark
wararka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doonta madaxweyne urdugan oo casuumaad u fidiyey ra-iisul wasaaraha dalka israa'il
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale door wanaagsan dhegeystayaal waa duhur sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobada a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ku door korona warkayga iminkana kusoo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan ugu horaan aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta isku shaandheyn ku sameeyey golihiisa wasiirada madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdagren ayaa maanta isku shaandheyn iyo magacaabis cusub ku sameeyey qaar kamid ah golihiisa wasiirada ee maamulkaas koonfur galbeed wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne lafdagren ayaa waxaa xilalkan loogu qaaday inta badan gurihii wasiirada maamulkaas sidoo kalena lagu magacaabay xubno cusub iyadoo warfa- waa warbaahinta u akhriyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed wareegtada uu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaiis lafdagren oo iska shaandheynta magacaabista ku sameeyey ee gurihiisa wasiirada maamulkaas
wasalaamu calaa rasuulillaah geekoo sabtee taariikhdan iyo talabaatan lamada julaay lama kun labaatii sade madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isku shaandheyn iyo magacaabis cusub ka suubi golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed xeer madaxweyne lr julay habati waana ka saabsan magacaawo ku xubno golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed madaxweyne laftagareen markii us aragay dastuurka dowladda koonfur galbeed soomaaliya qodobka afartii sideedaad farqada lamaad iyo qodobka konto iyo afaraad farqada koowaad markii uuse aragay baahada langaba dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed markii uuse tixgeli aqoonti iyo waaye aragnimada mudanayaalkun jagadaha socota lag magacaabay mayhasaaray heerkun qodobka koowaad magacaabowka golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed geeka oo ee taariikhda labaatii lamada julaay lamakunilabaati sadiida laku bilaabo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaran ayaa magacaabay xubnoogan cusub ee golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed sadako xusug magacyadiyo hooston ibraahim aadan cali najax ayaa la magacaabay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimo garsoorka dowladda koonfur galbeed xasan cabduqaadir maxamed ayaa la magacaabay wasiirka wasaaradda amniga gudo dowladda koonfur galbeed nasre awees sheekh xuseen ayaa la magacaabay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mustaf axmed iidow ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare isaaq cali subaq ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowladda koonfur galbeed cali sheekh cabdulaahi cali afgooye ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda dekedo iyo gaadiidka badda maxamed isaaq ibraahim ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda koonfur galbeed saciid axmed cali cumar ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowladda koonfur galbeed cabdifatax maxamed cali abarone ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda injineer diini cabdinuur maxamed ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda bey-ada iyo isbedelka cimilada ee dowladda koonfur galbeed nuur siidow baaba ayaa laga magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta dowladda koonfur galbeed doctor maxamed ibraahim nuur ayaa laga magacaabay wasiiru dowlaha madaxtooyada dowladda koonfur galbeed maxamed xuseen xasan cadaawe ayaa laga magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka maxamed qays xasan maxamed ayaa laga magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro dowladda koonfur galbeed cumar daa-uud khaliif ayaan ka dambeyn laga magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka dowladda koonfur galbeed xeerkun may dhaqangal nagaday markii uu saxiix madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waana saxiixi wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
codkaasi waxa uu markaasi ah- u dambeeyey warkii madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo isku shaandhayn ku sameeyey golaha wasiirada maamulkaasi markaana haddii aan eegno madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa ku baaqay in xabad joojin la kala dhex dhigo maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya gobolkaasi sida warkaana ku faahfaahinayo cabdisalaan juwaash madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo ku sugan gobolkaasi ayaa waxay ku baaqeen in si deg deg loo joojiyo colaada ka taagan gobolkaasi dhex marayso beelaha wadadega halkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka shabeellaha dhexe waa ka- waxaa ka socday dagaal beeleed khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashadii dhaawac ka dhashay dagaal beeleedkaas oo ilaa iyo hadda ka socda madaxweynaha soomaaliya shariif sheekh axmed oo muqdisho ka baxay ayaa gaaray gobolkaas wuxuuna ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalka maleeshiya beeleedka halkaasi ku dhex maraya
waxaan rabnaa ee, qodobka koowaad xabad joojin in la sameeyo Ee, ciidankiina la kala qaado gogol nabadeed la fidiyo wixii dhacay xalkoodii la gaaro ilaahay idankiisa Ee, dhaqanka waa laygaga habboon yahay laakiin akhyaartii haddaan wax uga dheelo iyagaa gadaal ka suubsahayeen laakiin meel hadday wax ka dhacaan ee, dariiqii la mari jira in la maro dhiig waa dhiig walaal waa dhiig muslim Een, maantana baahi looma qabo dhiig inuu daato Ee, intii naga dhacdaa ceeb iyo culeys noogu filan Ee, dadkan hadda yimiday runtii waxa ugu muhiimsan ay u yimideen waa intaan Een, in marka arrintaas aad naga aqbashiin oo ay dhacdo xabad joojin oo ciidamadii la kala qaado gogol nabadeed la galo hawshii la xalliyo annagoo og oo wasiirradu ayna soo gaarsiiyeen tabashooyinkiinna haddana meesha wax ka bilaaban jiraan meel aan ahayn wax lagama bilaabi karo waxa aad tabanaysiinna waxaan diyaar u nahay inaan qaadno hirgelintooda dadaal badan ku bixinno ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashanno annagoo dhan iskaashanno si ay u hirgalaan maanta qof walba oo soomaaliya ama deegaankaan ha joogo ama meel kale ha joogo nabada u baahan yahay axmed meyre makaraan guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankiisa baaq nabadeed ka soo saaray dagaalka halkaasi ka socda in badan ayaa la isku dayay in maaragtay dhibaatada meeshaan ka jirta wax laga qabto laakiin haddii qadarka ilaahay uu dhiman yahay wax lama qaban karo wax walba qadarka ilaahay aa ka hor aa ka weyn marka waxaan rabnaa soo dhowaada adinkaa maanta timideen ee ugaaskii imaamka hore waa u yimideen meelaha ayagoo howlo badan oo kalenta u yimid laakiin maanta adigaa maaragtay ku cusub hawshaan madaxweyne soo dhowaan ku leenahay aad iyo aad aad maaragtay u mahadsantihiin inay odayaashii akhyaarta diyaarsan yihiin hadda xildhibaanka noo sheegay horeyna waa u diyaarsanayeen oo dhinac kastaba haddii loo yimaado waa diyaarsanaayeen laakiin waxaa moodaa inay wuxuu wuxuu waxay wax ka qaban kareen ay yihiin akhyaartu in awoodda ka dhimanna in la dhammaystira loo baahan yahay wax kastoo maaragtay lagu dhammaystiri lahay waxa ka dhacaya meeshaan awoodaha ka dhiman hadday dhaqan tahay hadday dhinaca dawladda tahaba in la wada dhammaystiro si saxana markaas maaragtay hadduu ilaahay yidhaahdo looga wada howlgala ayay maaragtay hawshaasi in ku wanaagsan tahay laakiin qadarka ilaahayna waa wax walbaba qadarka ilaahay aa ka weyn wixii dhici raba cidna ma celi karto si kastoo dadaal la isugu dayo dadaalna intaasu kama reebanayn habeen iyo maalin waa la dhex taagnay waana lala hadlayay laakiin hadalkii waxba uu qabo waayo awooddii iyo qadarkii iyo wixii dhici rabaa maaragtay ka xoog badiyey dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in lacagihii laga soo celiyey qaar ka mid ah shirkadihii adeega xajka siduu warkan soo socda ku faafaanayo wareega salaam cabdaale wasiirka diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar robow cali abu mansuur oo soo xirayay muusinka xajka ah oo lagu qabtay magaalada maka ee dalka sacuudiga ayaa ka hadlay adeega xajka ee sanadkan robow ayaa shaaciyey inay jiraan qaar ka mid ah shirkadihii ka shaqaynayay adeega xajka ay ful- ee fulin waayey adeegii laga rabay gaar ahaan basaskii lagu qaadayay xujayda sanadkan wasiirka ayaa tilmaamay in shirkadu ay basas u soo gireeyeen xujaydu balse la waayey isagoo sheegay in caqabadu ay ka timid qoryaha laga soo gireynayay baabuurta sanadkan xajka waxaa sanadkan xajka waxaa la daal- wa- waa la dadaalay wax ka yar wax yar oo dhib ah ayaana soo dhacay kuwaasi oo ahaa basaska oo la waayay ayuu yidhi wasiirka arrimaha diinta iyo qaafta xukuumadda federaalk soomaaliya
dadaalay wax yar oo dhib ah wuxuu ka soo laabtay basaska basaskaas oo shirkadaheenna ay noo soo kireeyeen oo runtii awalna ay ahaayeen dadka ay ka soo kireeyeen dadkii awalba ay ka kiraysan jireen oo la aaminay laakiin xaggooda hogaa dhiba uu ka soo laabtay oo basaskii la waayey oo runtii taasna markii la waayeyna hadda xajkii aan u istaagin oo runtii dowla sacuudiya aan u mahad celinayno wixii aan u baahnay oo gaadiid ahaa labada beriba way naga kaabeen runtii way naga kaabeen carafo eh, ma- eh, mina afar saac baan anagu ka baxnay baskii ugu dambeeyey baan ahayn afar saac wax xaaji ahoo xujaydeena ka mid ahoo naga joogay ma jirin alxamdulilahi tacaala laakiin carafo sideed saabeennibaa lagu gaaray iyadana runtii dowlado badan baan ka roonayn oo nagaga dambeeyey taas marka shirkadaha iyo way dadaaleen eh, laakiin siduu hadda guddoomiyaha noo sheegay lacagtii mucdamkeeda waa laga soo celiyey qoladii iyaga ahaa ee sida la sheegayna gacan aamina ayay ku jirtaa ee insha allahu tacaala waxaana og dhammaan madaxda qaranka ugu dambeyntii wasiirka ayaa waxa uu codka codkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha diinta iyo waqaafta mukhtaar rowac almansuur oo ka hadlayay arrimihii xajka iyo isagoo markaasi tilmaamay in shirkadihii fulin waayey oo adeega een, markaasi een, xajka in markaasi laga soo celiyey lacagihii ay hore u qaateen dhanka kale markaan haddii aan eego kooxo hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa degaan hoostaga magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ku dilay muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ah ganacsatada ka shaqeeya goobaha ganacsi ee ku yaala dalkaasi marxuumka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray allah u naxariistee cismaan cabdisalaan maxamed waxaana xilligii la dilayay uu ku sugnaa goob ganacsi oo ka shaqeynaya isagoo geeriyooday xabado ay ku dhufteen burcadaasi burcada ayaa waxaa la sheegay in dilka kadib ay goobta ka baxsadeen waxa ayna horay usii qaateen lacago iyagoo markaasi sidoo kale agab kale oo yaalay dukaanka een, sida ay sheegeen dad gurmud u tegay dukaanka falka uu ka dhacay ciidanmo ka tirsan booliska dalka koonfur afrika ayaa tegay dukaanka oo dilka uu ka dhacay waxa ayna markaasi sheegeen inay sameeyeen baaritaano een, ku aadan dilkan ayna soo qaban doonaan kooxihii ka dambeeyey dilka dalka koonfur afrika ayaa si joogto ah waxaa uga dhaca dilal iyo dhibaatooyin kale oo loo geysto muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasi nolosha u raadsada waxaana dalkaas sanadihii lasoo dhaafay lagu dilay boqolaal dhalinyaro soomaaliyeed
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho kulanka xildhibaanada ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe iyadoona kulanka ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka waxaana ajandaha kulanka u ahaa dood la xiriirta miisaaniyadda dalka iyadoona qaar kamid a xildhibaanada ay dood ay ka aragta dhiibteen oo ku aadan arrimaha miisaaniyadda
marka maadaama ay miisaaniyad isbedelayso waxaan fiiriyey lacagihii wixii isbedelay markii hore waxay ahayd sagaal boqol lixdan iyo todoba milyan ay ahayd haddana sanad hadda waxaa lagu bedelay sagaal boqol iyo sagaal waxba isdhimay annaga hadda hadda waxaan islahayn xilligan waa maadaama musuqmaasuqa diriraayo dakhliga gudaha kordhaya oo waxbaa waxbaa kordhaya waxbaa waxbaa yaraaday marka waxaan raadinaynay justification ama cudurdaar sabab
بسم الله الرحمن الرحيم هي لباتنكا oo idin hor yaala mudana guddoomiye mudanayaal iyo marweyn ka sakow sharciga maaraynta miisaaniyadda sharci nambar toddobiyo toban qodobkiisa saddex iyo labaatanaad faqradiisa koowaad oo siinaysa wasiirka maaliyadda awoodda ku noqoshada miisaaniyadda waxaa jira sidoo kale sababo kale oo qasbaya in miisaaniyadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka lagu noqdo sidaa la socotaan miisaaniyadda qaranku waxay saldhig u tahay heshiiska geedi socodka dayn cafinta ee dalkeenna ku soo jiray muddo fara badan heshiiskaas oo aynu kula jirno hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaano i m f ayaa waxa uu leeyahay bartilmaameedyo iyo shuruudo joogto ah oo ay tahay in la ilaaliyo haddaba sida aad la socotaan miisaaniyadda labada kun miisaaniyaddii labada kun saddex iyo labaatanka ee la ansixiyey dhammaadkii sannaddii labadii kun iyo labaatanka labadii labaiyo labaatanka waxaa muuqata inaanay ahayn miisaaniyad ahayn miisaaniyad dheelitiran dheelitiran oo macnaheedu yahay oo macnaheedu yahay inuu jiray lacag lagu qiyaasay lacag lagu qiyaasay milyan oo dheeri ah oo dakhligeedana aan meel la saarin aan meel la saarin inay ku jirtay marka la kala jaro wadarta marka la kala jaro wadarta dakhliga iyo deeqaha
waa tahay halka warkaas aad ka dhegeysaneysaan oo raadiya dalsan muqdisho soomaaliya iminkan akhbaaraadka dibadda kooxo xag jira daanish ah oo markaasi isku magacaawday wadiiniyiinta damaag ayaa waxa ay markaasi shalay oo jimcaha ayd ku gubeen nuqul ka mid ah qur-aanka kariimka kooxdaasi ayaa waxa ay falkaasi xadgudubka ah ay ka dhigeen baraxad kasoo horjeeda dhismaha safaaradda ciraaq ee ku taala caasimada dalkaasi ee copenhagen muuqaalo oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa laga arkayay xubno ka mid ah ama ka tirsan kooxaha xagjirka ah ee dalka damaag oo ku dul istaagaya nuqul ka mid ah kutaabka qur-aanka kariimka iyo calanka dalka ciraaq ka hor inta aysan dab qabadsiinin nuqulka qur-aanka kariimka iyo calanka dalka ciraaq qoraalka ay kooxdaasi soo dhigeen bartooda facebook ayaa ku sheegeen in falkaasi xadgudubka ku ah islaamka kagana aargudanayeen dibadbaaxyadii weerarka dhismaha safaaradda sweden ay ku leedahay dhismaha ama caasimada dalkaasi ee baqhdaad waa sida ay hadalka u dhigeen waxaa kaloo ay markaasi ku goodiyeen in ay nuqul ka mid ah qur-aanka kariimka iyo calanka dalka turkiga ay ku horgubi doonaan afaafka hore ee dhismaha safaaradda dalka turkiga ee ku yaala caasimada dalkaasi ee copenhagen warkii door aad kala socoteen raadi hadalsan waa naginta intaan warkan warkiisa xiga aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel